Deeqdan oo isugu jirta biyo iyo raashin ayaa waxaa la geersiiyey dadka barakacayaasha ah agoomaha iyo danta yar ee ku nool degmada Xingalool ee gobolka Sanaag oday Cali Siciid Axmed oo ka mid ah dadkii loo soo wakiishay qaybinta raashinkan ayaa ka barbixiyey deeqdan ay maanta gaarsiiyeen dadkan halka waxaanu ku bixinaynaa deeq raashin ah oo dad samafalayaal ah ama muxsiniin ay bixiyeen waxay ku sadaqadaysteen dadka danyarta ah agoomaha dadka aad u jilicsan wakhti waa wakhti kulul oo aad u adag danyarni saboolnimaa jirta baahi baa jirta dad baa la baxay intii la baxday oo ilaahay dartii ula baxday oo dadka masaakiinta oo danyarta soo gaarsiisay ilaahay waxaan uga baryanay in ilaahay abaalkooda mariyo waxsana ilaahay wixii xoolaha ay bixiyeen ugu bedelo kuwa kan dadkan qaatay oo masaakiinta danyarta ana ilaahay waxaan uga baryanaa inuu ilaahay u barakeeyo oo barake ilaahay u geliyo annagu gaarsiiyayaal baan ahay anagu wakiilaan ka ahay dadkaas inaan gaarsiiyo baan dad muxsiniina uga ahay ilaahay darti bay u bixiyaan ana ilaahay darti baan u gaarsiinayaa ilaahay iyaga ku ka yimaadeen allah u barakeeyo kuwa ay qaateen allah u barakeeyo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashinkan ayaa ka mahad celiyey annagana waan soo gaar raashinku waan idinka mahadcelinaa ilaahay waa mahadle oo biyahana saaka aad u shubaysaan biyihii horta waa naloo shubay maasha allah khayr ilaahay hayna siiyo xaafaddu baahiyo badan bay qabtaa suuliyaal ma leh oo barkada ma leh oo xaafaddu xaafaddaa u jeedaan oo dacashanaanta meesha biyomareenkaa baanu degannahay oo meel suuli loo aado ma leh dee waanu ka codsanaynaa xaafadda inaad ilaahay dartii aad wax ugu qabataan nisoo dirayba nisoo dirayba khayr baanu ilaaha idinka rajaynaynaa alaabadaasuna wayna soo gaadhay waanuna helay haddaanu ahayn dadkii masaakiinta ahaa waad naga banaysateen allah idin siiyo waxa idin filadayna farxadda allah idin siiyo insha allah bidmillaahi karim waanuna haynaa gacantaanuna ku haysanaa waanana la siiyey sidaasaanu ilaah idinka baray si khayr baanu ilaah idinka baray waxaanu mahadcelinaynaa dadkii muslimiinta ahaa iyo walaalaha ahaa ee u deeqay walaalahood waxaanu leenahay meesha ka saartee meel khayr badan ilaahay ugu dilo dadkii loogu talagalay raashinkii waa soo gaaray aad baa u mahadsantiin waad ka mahadcelin deeqdan ayaa kusoo aaday xilli baahi badan ay u qabeen dadka degan degmada xingalool ee gobolka sanaag